waaliga walayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhan ayaa waraysi uu siiyey idaacadda andalus oo taabanayay dhinacyo badan kaga warbixiyey walayada uu mas-uulka ka yahay taasoo dhowaan martigelisay macaarig faasilo ah oo u dhexeeyey ciidanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ugu horeyn waaliga ayaa ka waramay xaaladda guud ee walaayada isagoona tilmaamay in walaayada hiiraan ay haatan tahay mid degan oo ay dhowaan ku tallaabsatay nasri iyo tamkiin fara badan wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku jirtaa hadda jawi aad u wanaagsan jawi farxadeed jawi nasri iyo guul ilaahay siiyey ummadda diin ahaan iyo adduunya ahaanba maanta ay u dhaqan tahay hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga intuba ay wanaagsan yihiin ayaan ku jirnaa waa wakti runtii farxadeed maanta markii loo fiirsho wilaayada islaamiga hiiraan bay ku jirtaa waaliga ayaa mar wax laga weydiiyey dagaalkii maalmo ka hor ka dhacay degmada moqokori ee bariga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheegay in macrakadaasi dhegta dhiigga loogu daray askar iyo saraakiil oo qaarkood magacyadooda xusay geesta kalena tilmaamay in degmada haatan ay hoos harsanayso raayada tawxiidka ayna ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta ugu soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee moqokori dhowr cisho ayay raayatu tawxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay degmada moqokori waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matalaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka taliyaan dadka maanta shareecada matalaya waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaalliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumilada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo deggan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan ilaahayna ugu mahadcelinaya nasrigii iyo guushii uu siiyey cadowgoodii oo uu ilaahay garabkooda ka baxay oo dhabarrada jeediyey wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawlid banjar oo ilaahay cadowgiisa ka mid ahaa cabdixiishku ani hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahay buu ugu tegi doonaa subxaanahu wa tacaala wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah mawliid isagoo waxa uu u dhintay iyo waxa uu u socday iyo waxa uu ka shaqaynayay midna aan ogeyn sidoo kale sheekh guleed ayaa sheegay in dagaalkii moqokori kadib ay gacanta mujaahidiinta soo galeen deegaano hor leh oo ay ka mid yihiin mooreeri iyo xaawo gadiid mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa shalay baa u dambaysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka mooreeri oo deegaan muhim ah waxaa gacanta soo galay meesha la yidhaahdo xawo gidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiinta u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta mas-uulka walaayada hiiraan sheekh guleed abunabhan ayaa fariin toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka ku baaba-aya furimaha dagaalka isagoona ugu baaqay inay ka soo laabtaan falka ay ku jiraan waxa uuna uga digay cali jeyte iyo kooxdiisa kuna tilmaamay inay yihiin kuwo ka shaqaynaya danaha dowladda itoobiya war annaga dadkaan le'anaya oo maalinba qof meel ku dhacaya oo lababa maalin meel taallo oo saddexba maalin meel taallo ariga baadidoo duurka socdo dhurwaaga cunaya dawacad cunayaan xoolahan yaa iskale dadkaanse yaa leh waxaan rabnaa soo noqda ilaahay ninka dembi kaga ha u toobad keeno ninka fikirka uu ku inxiraaf uu galay oo xoogaa wax un ka khaldameen rabbi ha u rujuuco soo noqda wilaayadiinna la soo xidhiira guryihiinna baad leedihiin dhulkiinnaad leedihiin shareecadiinnaad leedihiin ceeshiinnaad leedihiin beerihiinnaad leedihiin shareecadaanaan wada leennahay ayadaan ku wada walaalannahay xaqaygaan ku helayaa xaqaagaad ku helaysaa yaan lidin dullaysan etoobiyuusan idin dullaysan cali jeytay qandaraaslayaqaata caamiliin ah iyo wax la mid ihi yaysan idin baabi'in hadalka waaliga gobolka hiiraan ayaa imaanaya xilli ay socdaan weeraro laayaan ah oo lagu ugaarsanayo askarta dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye kuwaasoo ka dhacaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo laba maalin ka hor martigelisay camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday xirada hajalasiyaad dhimasho iyo dhaawacna ay ku noqdeen saraakiil reer galbeed ah iyo askar ka tirsan dowladda federaalka